maanta shidaalku heerka uu marayo iyo xilligii hore farqi weyn ayaa u dhexeeya farqiga u dhexeeya wuxuu yahay xilligii hore shidaalku raqiisu waa hajiriyey qiimihiisu way yaraayeen haddana qiimihiisu waa saramareen dadka oo marka maanta anankan raacaya qiimihii oo nugu raaci jireenna way nugu raacayaan inkii xatii waxaad malay kartaaba qiimihii maadaama lacag la'aan magaalada ay ka jirto inay hoos sii socdaanba oo dadkii qiimihii ay nugu raaci jireen qiime aan u dhowayn hadda ku leeyihin meesha haldoo lagu tegi jira xilliga hore nusdolaray ku leeyihiin xilligii hore horta asoo hoos ahona waa soo mariyo boonti sebene iyo wixii ka sii hooseeyaa haddana waxaa waaya bootinayn iyo dhururuqyaaluu mari waayaa halkii dollar dhururuq yaraa dhiman sagaashan iyo dhururuqyaalla jira waa meelbasi waaye sagaashan iyo kun sagaashan alla wax asaas waayo laakiin wax dhururuq ahaa dhimanoo hadda aan qiimo lahayn halkii dollar hal dollar hadda ka xisaaban yahay xilliga uu joogo shidaalka maalmahan dambe aaduu u sara kacay dadka macnaha khaasatan oo mootooyinka wadane iyagaa ugu dhib badan dadka macnaha shidaalka oo hadduu kaco dadka ugu badan oo ugu dhibtoonaa iyagaa ugu badan marka annaga shidaalka haddoo kaco annagaa ugu dhib badan dadka maxaa yeelay annagaan magaalada ugu shaqo badan shidaalkana lacagtiisa aadayna ugu dhib badan taaniihow